xubnaha ololahan ballaaran ee insha allahu tacaala maanta halkan lagu daafurayo waxaan ku soo dhoweynayaa gudoomiyaha si uu gudoomiye ku-xigeenka gobolka bari si uu isu fish- si rasmi ah si uu noogu furo marka gudoomiye kusoo dhowo
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، مدحda tadaamun xildhibaanada tiimka shaqaynaya nabadoonada saxaafadda waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu Ah, salaam kadib waxaan maanta daha furaynaa ololaha gargaarka abaaraha gobolka bari ee ay wado hay-adda tadaamun maaha in la yidhahdo puntland puntland waxay leedahay guddi la yidhahdo guddiga abaaraha puntland kuwa kan waa gobolka bari bay u gaar tahay ururka waxa weeye ko- een, waxa weeye ololaha gargaarka abaaraha gobolka bari waxaana noo qaabishay hay-adda tadaamun iyadaa haddii dhahdma shaqadaa qabanaysa haddii dhahdmo iyadaa magaalada gelaysa iyadaa soo ururinaysa wixii fundraising oo magaalada laga ururinaayo dhinac kale waxaa ka socota lacag la ururinaayo Een, hadhowtana waxay soo celinayaan haddii dhahayd maayo si wada muuqdo transparency bay ku keenayaan sidii dadka loogu qaybin lahaa iyo meelaha haddii dhahayd ma ugu liita gobolka iyo iyaga iyo guddi caynkaas ah oo aan ka koobannahay kulligaya isugu jiro baana hadhow qayminaysa dadka islaamka ah oo haddii dhahayd ma abaaraha haysto dhibaataysan u qayminaysa aad baa marka waa fadaa furan yahay laga bilaabo saacadaas waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah oo naas oo haddii dhahayd maayo waddanka jooga magaalada boosad jooga nin walba inuu la baxo wixii uu la bixi karo walaalahooda dhibaataysan oo jooga haddii idhaahd may baadiyaha kuwa baadiyaha ka soo xorooday xooluhu ka dhammaadeen iyo kuwa haddii idhaahd may weli ku haraba in biyo haddii la siin karo haddii raashin la siin karo haddii la siin karo teendhooyin haddii la siin karo bustayaal qof walbi haddii idhaahd may uu wixii uu la baxo uu helaya haddii idhaahd mo Een, ilaahayna miisaankiisa xasanaadka ugu daraya marka waxaan leeyahay waa inoo furan tahay laga bilaabo saacadaas shaqo wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu